asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan fayla dhugun sidayaal meel walba isiin roogtaan ha ku dhowaada barnaamij gaare oonun ku hadalaana olaada hana nagada hayta oo kadhiya hayta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba barnaamijka unun ku hadalaana olaadun hana nagadaasa deegaanada waana ku dhiyaasa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya yamaybaa ii kula qayb qaaday dood wadaag arrintaasi in ku hadalaana cabduqaadir abukursheeg guddoomiyihi golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya olengorodow cabduqaadir daalib xasan miday eedin oo usuuna ee kurii dhalinyare waana rooga dalka itali cabduqaadir nuunow eedin olengorodow ataaka iyo cabduqaadir emed jiif sagaarey lingorodow barnaamijkana maybasiinla dareeriyahaye anoo ee maaxii cabdinuur yuusuf ha ku dhowaada sidii in dhoontiin dhammaantiinba waa tahay barnaamijkaana si una horesinka sheegnayba maybaa ku saabsanyaa walaadaha kadiyahayta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya waana andhexayta beelo deegaanadaasay waana walaalo eh hataba may sababi dagaaladun ama olaadun hana nagati oo in badan ka dhiyeen deegaanadu marka hore mayba siiyey guddoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya cabduqaadir abukur sheeg bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rab alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaan illa cala ilaha cala alaalimiin wasala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasallam wabacd marka hore way salaamaya dhammaan bahda warbaahinta wadani news way kala salaamaya khaas ahaan weriya maaxi cabdinuur iyo dhammaan dadka saaxiibada oo maaragtay qulqun geed waraysigun kamid ihdana marka hore horta way tacsiin daray dhammaan dadkii maaragtay kadimadii dadkii maaragtay warkideeri dhammaan oo ilaahay inna lillahi wa ilayhi raajicuun kullu nafsin daaqat almowt laakiin runtii xunaa maslibadan hal naqada haysto sanad kasta hal naqada haysto ummadda koonfur galbeed gaar ahaan deegaanada aragtay dadka deegaan erlaada ka naqda haysta oo aditaawi hayta maaragtay masiibo runtii mar kastaba oo sanad lama sano saddex sanadna roogo maaragtay dadka oo bermageedyada ah maaragtay liska dhamaayo iyo maaragtay liin tixgeliyaan ama qof maaragtay oo dagaalinka jirna beertiisku roogo ama xoolo isku raaco maaragtay si xaqdara liindalo runta arrintaas iyadaa kaxunna waana ka tacsiidana marka hore waa tahay eedan mahadsanta mayba siiyey cabduqaadir nuunow eedan ataaka alxamdulilah maaye eedaa mahadsanta intii dhigan sidaas salaan iyo salaamay oo kudheehan kalgaceel iyo walaaltinimo eh wala una noo hadal siyohay oo kumeelun qoora wadani news noo hadal siyohay waliba waa shal dheeran laakiin walaagi walla kuga wada koro wanaag waay intii wanaag una istusna una bilaay inkiin wala una wanaaginin diidinyi intii una kuhaladana waay olaataniina nagadaas ola lahaysada lan galantiis iyo lugtiis iyo bedshay iyo beertiisa lalahaysada lan elanay dhamaayahay walaag haqleyin wal haqdarre eliska diloohay iyo fadaan intii kula hadalna walaanagayna hadalna intii isdilaasana intii kelmad dayib ee kama slahayna intii gardarona gardiidayo oo ay hadaan in sheegna intii ilaahay noo kasaw ilagmeelama wada roogno laakiin sheekadii agabna walaa wiinow noo hadal siina waliba dad jiilan idal jiilan waay walaa una geeka noogu hadal hadal siyohay anoo hadalkay sii wadadaaw laakiin oraa ahaan wale horandha ahaan aan hadaloohay horandha kay haan ku bisidee hubanta hal siyoy laka kale oo yigisi haska wada nagadaane cabduqaadir jiif sagaar ee siye bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalayaalow dadka oo maalin khatarka jar kulli salaamantiin maahiye ad oo naxariiryahay iyadan mahadsanta oo dareenkaad muujihayta iyadan adoo warsan iyo raadi warsan iyo wadan newsna macaran iyadan mahadsan agaasi maamuladii dabcan dadku malanyaga ay sheegeen marxalad oo maabalunku gudubaan yana haysata marka iyadan unku xunay dadka dhimadow oo sabab laantan dhimadow biniaadanka qaali waa ilahay agtiisna qaaliya ku iyin biniaadan ahaanna macnaha biniaadanka insaankana qaaliyu marka koomka ini maamulaan lanka talagal ini bilaashin dhimadan oo maarne isdulmiyaan ma e marka arrintaas maarne wali nooka habboon oo maarne ama nooka wajahan inuuna maarnaha ku jeesina maadaama unageeka banaanka roogni laakiin dalkii kaana xanuunsadaan marka iyadana mahadsanta ha dhawaayo kadanay dhawayti waa tahay ugu dambeyn mayba siyay xasan miday eedin oo suuna rooga dalka itaaliya waliiso aragtiis eh xasan haye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore salaantisaan ku salaame dhammaan kulley dabsanta kajara wada salaame jiiftaar iyo qaadir kacdiga dhammaan imaaxi aad kujarta kulley idan mahadsantiin dhalinyarada danib news iyo idaaraha arlaadi idan mahadsantiin kulley arrinta horta walku wada hadlay dadka dhan waa ku wada hadleen laakiin qabad meyla jarta ma taha weli waxaa inay dadka meyla ka dhimid horta ilaahay naharisa dad oo qof qof dilay qof kale qofkii dilana lindina qof kale lahan dilahay dhibaatada meelaka jarta mal aragahay marka inay arrintaas halluku deera ma haddii halluku deera lahay mar hore istaaga lahati laakiin dadki isdilahayo langlandili lan kale lindilahay mal aragahay arrinta in la wada hadliyo marka ade kuley linjeysado dadkaasi bulshadaas sidii arintun marug badan hananagati hangnagada lahayn maamul hadda ka hollino arrintaas aragahayna ma jarta ade kuley may roonaha bulshada dadka inta roogiyona dadka ega rooga dhatiyo ina hariirano arrintaas sidii hankanagada lahayna lan masaakin e langna indilna meelis gurida isku rooga lan kala lan hadili liindili lahay arrintaas sidin istaaga lahayti kuley balshe dadka dhukubado unu lan kala ba inta ka jarto iyaga kumid e inti arlaadi roogda kuley waliba aha muhiimada maamulka meeli rooga arrinta makuwarka arrintaas mobayl waana kuley
waa tahay dagaaladun inta badan hana naqdaayeen mayba ka bilaawdaayan ahaa dhul laysku haysada dhulkana kolley wal badan ous hadda qiimo badan marooga mayna ku qaalisin nafta meelo ku gohaasa dagaaladun oo dhulka inta badan ka dhaladaayaan may is ero korna walyaabo sababow ama sida dhaqsiga badan oo dagaalkaas ankiyow may marka hore jiifsagaaresiye
بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقال وقال إلهي سبحانه وتعالى ميبا لحسابت ما يددك ولا ودن شن كلمي لحسابت ما دون بنادن كمرك الأبوري مصدر لنصوبي والخلد غمول سكركو يوم الله haddii marka roob badan ana siin siyalay ilaahay subxaana wa taala irkila siin kusheeno beeri iyo webi badan isin helan ancaan badan isin helan war isin aantanka raaxiska isin helan ilaahay mahagnagataan isin maydad oo ilaahay hilmaamay mahagnagataan yani ilaahay rajadiis yani may bua mar walba iniya shagayt way marka runtii ana mayka maybas cabirey marka sababtum walasheeno kor halkeenad arage waa aragtiday waay una mar kasta marka ada ada fiirido ama thaqaafad ahaan adan miisaanto shaqsile ka tiirsanama systemba ma ka tiirsanayni bini aadanka tiirsanaantisna wal badan oo khalad ee koe zoobisaas ere zoobi ning mogon shariifasina ning mogon hibaloo sida ere hibaloo dadka ma anfacasa bini aadanka markuu sameeye rooga system ini ka tiirsanaado muhiim ah يعني مصدر كون نعنفع مصدر كون لكتير سناد كور بنا آدنك يعني شخص ياس ميلو كتبه بري دم ده به أنا دتك أنا نهر سياسيين تي دتك دلكو ما ملاي مصدر رسمي أما نظام رسمي أنا نمام ولا من ينصوبين يعني هذا النظام رسمي إنه كتير سنة لصوبيه bulshadaasna anfacaas beryelanka hata dadka nidaamkaas diyaari hooba ku tab walaa shaqeeye يعني مثلا مثال دين قاعد مدي بربر كدي سومالانديس ولا انك هري ايو غوغليو ايو كو خادل ما هيتين دلك بلادك يعني نفط سلو ولا يعني قوان لا قادي مصدر كلا اللي هوسجي ارنتاس حل بدن كولا سومالانديس جيك سدولتك نغدان لay ku wadaadalaayeen sakanooladaana ma ku wadaadalaayeen yani isbitaalka sidan system suub sidan yani mayba aviationka soomaaliya la dagaalamahayaan shirarka caalamiga seedahayaan waana reerku meel degan leeyo marka una mar kasta mayba aragahaya dadhuusanganiyana yan dhulkaana lanayla katiirsin system ma katiirsinayni warana mayba ero lahaayay dadka meelo rooga yoon baahan inay isbadbaadiyaan dadka meelo rooga yoon baahan inay sifalan nooladan dhowr mana sheegni lanayla katiirsinaana system waaqici ah oo dadkun badbaadiyo oo dadkun yani ku cubsadaayan waayo oo la ka heli yahay suubiyo waaya aad aa umahadsanta n cabduqaadira siye cabduqaadir n qabiilada soomaalida inta badan n hato ka gudubeen ina lan dagaalama qaab qabiil n dadku waxa ka jeedaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sababta iyo hata markii la lahay walka gudubay horumara la deeray maamula la suubi la eray hata may haknagay iyo
weliba maaha iyadaa mahadsanta runtii dhibaatada bacdi fiirito waa sheega madii qofka markuu si xanuunsado dhakhtar la jeeya dhakhtarka may la jeeya dhakhtarka way weydiiyey su-aalo fara badan oo ku saabsan cudurkta qabo marka aan way taawiye maalintii saxadkey oo jibsigaari usa sheegay weli dadka degow koonfurta soomaaliya gaar ahaan dadka maaragtay degow ee koonfur galbeed weli maxelna ahaatoy dhintiga dhaqanka hatoy hogaamiyaalka dhaqanka hatoy hogaamiyaalka dhinaga aragtay bulshada hatoy dad oo daacadda oo ilaahay ku cobsado oo ku hormariyo danoosoo shaksiga danti-guud ka hormariyo weli weli malhel taasaa aaminsana dhibaatada marka kooyahayta way etaa waay bulshada aasaaskii hoos baaba khaldanba waayo way aragaasee macnaha qofaa la dilay macnaha oo nafaa la gooyo nafta haddii la gooyna ilaahay subxaanahu watacaala jidaa intuu bi wayla insuu be nadaa maaragtay oo ehelkii dhiigga la hayo la xadiiro haddii iyo maaragtay ehelkaasi dhiigga cafiyahay iyo haddii maaragtay liinqisaasoo lamadaba way aragaasee naftan oo bini'aadam ilaahay karaamay oo qur-aanka ilaahay ka sheegay yaa maaragtay wal maaragtay oo lakabiyey maaragtay diyo macni la hayno oo qof sheegan karno konton kun iyo boqol kun iyo laba boqol kun saddex boqol kun yaa maaragtay ama wal macni la hayno yaa maaragtay dadka bulshada oo deegaanka badana dega koonfurta soomaaliya yaa inta badan diyodii ma ediyo maaragtay oo indhika maas qofka bini'aadamka markaas dhiga galo marka qofka way ka dhiirideen qofka way ka dhiirideen ilaahay haddii ilaahay idima qofka inay marta dembi badan galo qofka waldila maaragtay inuu iska dhiirido oo biruusa ka xisaabtama marka tolsho inuu kabiyo doon wal macni lahayn marka waa in baraya in naf kasta qiimaha usiilata laga qiimayo qofkii wardilo at least maaragtay inta la gadeero sal dadka oo odayaalka dadka xeerarka dhaqanka dadka maaragtay bulshada hogaamiyo inay xeerarka hoose oo ka saabsan dilka in la adkay at least inka yaraan inka yaraan qofkaas in la dilo inti dii maaragtay la gadeero waayo ilaahay ba qur-aan sheega sheegay maaragtay in qisaasta maaragtay ku qiimo badanta oo maaragtay badbaado ay tahay marka in maaragtay la adkeeyo dadka oo hogaamiyaalka dhaqanka inay adkeeyaan naf bini'aadam gota in maaragtay in linka qiimeyn wal oo munaasib may hayne ama wal oo maaragtay oo eed qiima yar maaragtay inta linka biina oo xeer adag in la suubiyo odayaalka in iskooyaan bulshada hoos ilaha ka dhiso iyada umahadsanta cabduqaadir bulshada midii hoos ilaha ka dhiso bulshada midba laakiin bulshadii hoos inka dhisnayna walbadbaado ma jiro cabduqaadir iyada umahadsanta mayba sii doona he n ataaka ee dagaaladun ka dhiyaayan deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya saaro korne eediyo dadka hogaankaning ah madiana lahaa dadka hogaankaning ah mayba kuwadahan malaaqiyadii mada korjay meella salaahow maleela ere haddii malaaqiyadii iyo nagadeen haano dadkii sh- iyo mas-uulka hayan ku jeesideen malku yaabo inay dagaaladun dhaliyeen
kolku yaaba ilaahay waliba nabigan salawaatullaahi calayhi wasalam siyeed iyo ilaahay noo koriye eri siyeedkii ilaahay noo koriye eri yaa lamada ka bilaawadaas waliba waa haman wa hamdan waliba ka bilaawadaase hame war adan lahayn adajeeladaas war adan lahayn walaalkaa la qobsadaas ficil ad fiiriga aan ka jaran walaalkaa la kala qobsadaas berriyey meel adan ka seedaas iyo meelka diiraseer adan ogayn oo adan ka adaaba maas walaa hortaa yaalaba war adan ogayn waa ka adaaba maas iwal halaha ku tabay liita haysada oo laha ku tabi oo maadi edhiyeen oo laisku qubsadaayo la leeshanaya sida hayta kana sida hayta kaasa sida hayta lay kow ulla unkuwiin oo la saaraaw waa malaago una geeka qabiil kasta malaag malaag koolay lahaay laakiin geeka waliba lenaa un okor unkubuun qabiil kasta laf kasta malaaga suubsatay waa hame والول إلهي كيم فرنا واي وقال الأمر منكم لعن تبوه ولكن الله عبوا إليكم من إيمان هل ليلة هذا كرتان هل كاس إنسكو آيتن هل كاس عطيئة هل كاس منتشيغة هل كاس يهانونية جيك ولي نغاني ونو فرق نغاني ونكوين ولا ياو فرق واي هوب جيك لفتوم الهدل لفتي كيلو أو مصلحة فدي ولي ليه ونما دلي دادكم دلين ديك شو ديبي ديك لفتو شريدي من ديبو كرتو geeka reewun inay sabara jari dhiiga shalqaadadaayeen dii shalgurdaayeen meeli faatixada liiskama walaa sababay oo unka weyn oo burburka ninka weyn oo unwada ullo waaye malaag waaye ee ficilka walaa ataaka dadka- ataakadkoo dhex galay hal mar een adi wadato dooga meelo ad erti een tolawal dhiibe een makofay lahaada fadne ini lanki lan dila lankaas laha qobda meelo laka dila ilaan dilka yaraada faday آه ولا تزر وزيرة وزر أخرىها إلى أي ديسة كدليلي لكن لن دليل لن دليل من نقول أنا نسلين دليل hortii markii dhiido ka eri manaagi baxaa ee ilaale indiraayi ilaaladii laftiya liinseeday wal haqobaday lankii la sheenay gaarshii la goba gobeeyay wala haray ilaa lankii la sheeno gaalkaas ilbaabku marku furu jar gaalis hadda gaali gaal kale horteegin qori horteegin lankii dadili laga reecay garoo haaye lankii gardarunay laga difaaco haaye intee ka kooyas walaalow laga difaaco lam dulmu oo dulmu laga difaaco artay walaa sidan iyo weele muslimnimaadii war iskula bahi meel adduunyo ku banay oon aakarena madeerna meel injadna ma oshina jidkii jahiimala ka seeday ka tumagun ono dhon laakiin walaa ninka wiin wadankeena burburi adduunyo noo reebi malaag waaye intii malaagna injarana riiw iyo koonfur galbeed intii nibad ku dhiida malku yaab idan maasantaa taaka ee mayba sii doone xasan miday idina sii uu rooga dalka talyaaniga ee xasan dhulka wallaku tabow adduunyana wakti koobana la roga ha intii liska dilo fadi dhulka ma fay lahaane ini een meelilaku garbaxa kora lenseeda ama laanka suga ilaa iyo dowlad cadaalad ee ka dhaladaasa
هذه إذا فعلا كان اللي سوى لان كل سوى لكن ولا تيجي بعد أو كجر ولا وها أنت يا رو ما من كميلة كجر يو عمي أنا ولا وها مقالة دي تنيا شكون كا يلا ويلب لكن تني شيء جري بوب كي بوب يو ولا لك اللي مانا أنت كبات ميلة شيء غاس قبيل ويلب أنت هو ريك بفتوي قبل كا كتوا هذا إنه غنون لها إنه ولا كبات ميلة كجر ترساسو ما من قبل كنا ملة لان هالي أصلا شقاق ده أنت بعد أو كتير أو كتير كجر وما من كان أقوار هاي siyadka belun yamayka imeelbaydhooto mishan kilomitr jarto gomartidini jeexe yasha kaaga mayka diiday langa la diri danki amin laha goori iraabti dadki duugan baydhooy ku baxen yo on la ogi arrintaas meelo ka diiday landhaha gale mile aminki lama dadki dadka laha ku diday yoona kahena afar qof baa dileen maalintii lama dadki kala hadana langa meelo ka dileen hadka baydhoow langa stationka kihirin langa diri lankiisu diray dadkii mal bilaw ahayn dadkun walnin dile ahayn shaqaaqada meelaka jira maamulka ina taxadar ma ogol mudee maamulka markii lan sheegi karena ini dadkii walal maanaha lagu reebo ee bes hurle shaqadiyo lagu marka shaqaaqada hadda bay dhowka jarto hadda geeka jarta shacabkan lankilan dile lankilankaas dili ini lanis dile oo go-aan rasmi ah shacabkaas wada qaadadan oo walaaltinimada istaagalka iyo walwalba bulshada shuruud lanka lanki dili lankaasay liin dile taas la sheegay laakiin qof qof ini qof kale liin baal qaado qof qabiilsi ila ha dilo mis qof qof kale ku muhiimsan la qofkaas muhiimsan inti dibka meela bidal arrintaasna in go-aan laka deero waana dadka inta roogay dadka garuroob la wada kaalmo ilaa hadda shaqaaqada bay dhowdeegan arrintaas la hadliyo meel la saar ka badan weli dadka magaaladan baydhabo gobolkan round dhije gobolka baay magaalada baydhabo hereerada dadka dadkan ka badan waay ciidankuwalaacabaan iyo la isla degan oo lankale hadee mindilaankii baartii walwalba isdhahayaalan marka arrintaasi ini geeka lanki la dilo la dilo arrinta meelalka goy waan odayaalka oo inshaqada malaagyada lankasta malaag dooraday oo ah arrinta xaaladda dadka ka dhaha jaro oo dadka iska dara shilimaad qaadada fado olada inshaqaysadaan dadkaasu dadka walaalo ay ini ظلمك كداود ميلن هو ظلمك جرى إني إلهي مري إني حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم نفتيا كحرم ظلما ما كون سنكتين كحرم إني ظلم ميلن ظلم ميلك جرى ما كان ما مهم أه إني تفتح مسؤولين ميلن روكم كتعدل عن داسي waatahay xasan xasan idan mahadsanta barnaamijka een welinin dareera mayba siin ku codsadayihiin qof walba intiisu wala isu aragtiisa ha kooba mayban gudubaana qodobkii hay een kaalinte nooce u ku eedan maamulka ka jara een deegaanadaasay hata mayba la dhisay ha maamul koonfur galbeed ee soomaaliya ee loka magacaawow mayba ka taliyay ilaa iyo saddex gobol hatana inta badan mayba een deegaanada ka dhihayana deegaanada aan dhow gobolka baay maamulkan meel ka hoogan oo hata rooga la ero kor waa deegaanada iyo degmooyinka een gobolka baay waay is ero korne kaalantii maamulka meelika jarti iyo kubati dagaaladun saasaan dhiyan ay baseeyaha
Eh, xaqiiqatan dadka dadkii walbabada lahay haddii oo eh, ku gaabsadan masiibadiiona saamayaas aan marka mayba eero lahay oo focus ka saaran lahay maamulku naftiis may ogtaa maamul oo muddo badan shaqeeyey naftiisba dhibaato badan yaa horyaalay oo la kulmi meel violence ee muddo badan macnaha ee nidaam faylanka jarjara marka haddii la adkaay institutionka aragtay oo oo xukunka haddii la adkaay xeerka haddii la adkaay oo lan walba usu ogaada walo ku damboy inay wal adag ayin marka dambe biniaadamka ogta nidaamkaas aan hogaansame haddii laakiin maamulka walyaalo badan iska mashquulsanyi ama mabcunfadaana inay halkunba yani laku gudubo handhigyaalata biniaadamka haddii aqlijay la kulmiyo xoogjay la kulmiy dhaqaalijay la kulmiy idaaro faylan lansuubi marka dambe biniaadamka talada lanna lanka kala mafado inuusa dhibaato ka noolada welwelka noolada yani ruucba inilaka noolada mayba ku faylana in go-aano adagla lakooy lan walbana ka talagal inuus arrintaas contribution ku jeysad una nagano dadka dhulka rooga nagadoy dadka xoolo gaba nagadoy maamulka nagadoy inay arrintu intii laku fadheedo se kuu gudubaan leer yani waa wal dadka dhonyaalow hogaankana may baan dhaafin lahay dadka hatii idaarada sheegda maamulka meyrog in arrintaas policy faylan la kooyan oo arrintu lakasamata biikor walaan lakuku adkaado kor إذا ما سنت إن ما بسيدون ها عبد القادر نونو إذن أتاك يا سيدون إن أتاك أرنتم كهذا إن جيف سجاري ما يقول تعذينا maya jiif sagaari walaa isku hadale wal yaqiin e waaye maamulka usaba qabiilka dhisan usaba dood la kasaadi kastay maamulka intii tabartiisa inanin sheegi unun ogna waligaena laakiin waliba waa runta dhabta ee waliba waa un biniaadanka meelo ka nool intii ku kooyto waa runta لكن لكن هديونا إرنا maamulka شالي ليلة دسية ولي ka dara maamulka langaraadile waa meelo fadhiyay lankiilanshay e kastay adag dunumkii dunum shayle hanagade laakiin maamulkala meelo ka jara ma indhii waayo marka wadaadadu roogeen amiinke ma linis dil waayo soo linis qofsado waayo may wal linis ku dil waayo linis ku hadaayo waayo shabaab roogtay may lan lan ka kafka ka beega ma qabiil quraan qaada liin helo waayo oo run la fadaw oo runtuna sheegaas
مرحبا حتى آدم أي بسارة كرنا ما ملك سارة نميا maamulkaas saaran laakiin wala gobodi buliisaa jarta buliiska gobadaas buliiska soonka dhaga maana qabiilka ani buliiska inka jar ani buliiska lahaan inka jar ingaraan buliiska kitaaba galantid ingili dowlii matruuhaya shicibkaasaa wanaag uwadaan shicibkaasaa jiidan anfalaaya shicibkaasaa wanaag horseedaya shicibkaasaa dantiyo ka talyaaya seelaka damiye dabka inshaagba hoo dabdab laka qobda hoo dab basiin laka qobda seelaka damiye dabka waliba lankii landili walkaasa wala dilay kii lamaad mal dilaaw waayalanko miskiin ayaanbadiis wadoo beertiisa socda kii wal dili rooray kan liin dilay waayalanko nugeesha gurudaayo wal anhaaysana wal aam ahayn oo tilinku gooye waylanko bartis awursa wada bartis aan falado korna dhulugooba ka baryada liin dilay ma onugeeshay lehe agoontaye mujrimka walaa dilay ha hiili wal aragay wal dad dilay kii kale oo haaye boliiska baa hiili oo haaye walaa wad walaa wada oo walaa nii dhaxal wada oo sida niin wada oo sida niin weelaw maamulka ku kooyas ruux oo la fadaw وانت lankilaan qobada walaa qobada geedka sal jeeyaalo ku furayb guryaha ka tiriyoyb إذا siyaa ما- barri ahayti wal dilaaye wadaado wahaayeen wal dilaaye lankalena miindhimadaana إذا ما سنت إن حسن أسيا حسن إن أرنتم إن ما ملك لك سارة هاي إذا أنت هوجن له أوكي إذا إني دجالة كديان دجان ذا سي ما ملك بقابكو إيه إذا ما دي بوليس كنختار جو قابكو إت قاب قبل حان حان صف ضايعن أرنتاس ما يكون لتعدينا ولا ولا كجرة أمبونا أرنتاسي ولا لسه إرهايو
walaal arintaas idiyada ah waxaan ku jira ardaadinta jirta bidow anaa shal hirinta may shal hirinta qabiilama isliidinta idkama in shal hirinta godur kulley shal kumahay maamulka qaatan shal hirinta حسن عدك هدي ولا كبدل كرته
merti merti een may bataawiyay teleefoonka meelaada ku hadalaas intii gacanta koo saaranta haddii aad walku bedeli korta qaabkaadan hadala hayta okay
weli codka waa la hirinya camalo
adina dhigayda ha hadda okay waay
may may may argahay narda meela ka jirta oo gobnaanta iyo nahay shishal roorka lan welba dinishi roorahay wal maamulka haysato meesha wal shacabka leh haysada mee maamulka naftiisa ee cadaalad darrada iyo nahay dhibka maamulka ku jira kaste
waaya markaas waaye may may ereeyahe inay haalada meelna maamulka sida in shishal qobanyi ee arrintaas odayaal iyo nahay meel welba habka kasto lin mara fadi lin maro ah arrintun hallo ku deera taas erlahay laakiin mas-uuliyadda maamulka leh ee shal qobanaanta tao qabiilka iyo ne- meel welba dhowlan welba dinishiga hoorahayo ma- bal maamulka mas-uulka iyo arrintaas maamulka mas-uuliyadda leh taas erhen ciidan uma hadsantay een, cabduqaadir een, mayba siiyay daaloba sii doona een, cabduqaadir een, magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wararka qaar shuhana diirahay yo mayba sheegeena ini een, haanu ku tirsan maleeshiyaad ama ciidamada dowladda een, koonfur galbeed haadeen ama ciidamada dowladda dowladda federaalka haadeen may la sheegay inay qaar kumid ay ciidamadaasi iyo inay meel isku qabsadaan iyo fadheedaan meelun una taabsani leyn waana anku dhagaaga hayn arrintaasay een, maamulka naftirja inay ku jeesidii macada bismi illahi raxmaan raxiim weli maxay idaa mahadsanta runtii su-aal faylowo war kasta bada aada fiirda bini aadanka waxaa ilaahi subxaana wa tacaala adduunka badi abuuray shayga adduunku ka dhisaya cadaalada og ilaahay adduunka cadaalada iyo maaragtay ka hayo haddii cadaalada in jiro fadne adduunka dhan duma fadi marka way ayaan dara ah dad islaam sheegadow dad oo aragtay intaasoo sano muslin muslimnimada maaragtay awsha awsha ka derin dad oo salaadis maaragtay shanta salaad tukadow xajiyow walaahi muhiimadda hayta oo diinta islaamka una hadeerna ilaahay subxaana wey hana ilaahay subxaana wa tacaala aan macnaha rasuulkeena nabi alayhi salaam maaragtay haninka haninka derin hana deerad fuliyahayna haddana cadaalada inka dhaqama hayna marka dhibaatada meelo jirta way waaye cadaalada wo cadaaladda haddii in jirna way waahay dadka naftiyo misbadbaadiyaayaan waayo haddii dadka cadaaladda ba linka sharaxna qofka mas-uulka oo ummadda hogaamiyo haddii usa cadaalad darraba ku kooyi dadka kalena waa way waahay cadaaladdi ma ka dhaqamayan usan cadaaladda ma sheega karaba waana ka dhaqamaya cadaalad darradii ka dhaqamaya ummaddan aragahayan maalin kasta bay aragahaynee cadaalad dara fara badan iska socoto socoto socoto oo idin socoto marka linka booliiska ama linka oo linka taalika in cadaaladda isu fuliyo dee way aragahaya cadaalad darro isu ka dhaqamahaya sarkaalkii oo insareeyey wadanka insareeyey ama sarkaalkii ciidanka insareeyey ama sarkaalkii booliiska insareeyey marka inta cadaalad darradaasi socoto wal suurtagalo wal dhiyo ma aragaas waayo dhibaatooyin socdaasa weelin baahaya qofka meelo kooyo naftisha mas-uulka laka dhigo in cadaalad ku kooyo haddii us cadaalad ku kooyo qofkaasayto way waxay bulshadana aaminaasa bulshada ninka ciidanka hataa aamineen lanka askariga adag kudhikadaas way waxay ka aamineen macnaha lanka adig markaasi amarka siyaasa qaadeen lanka isbaraarda idikadoo amara qaadeen laakiin lanka isbaraarda idikadoo cadaalad darra iyo roogo lanka mas-uulku isaga sare cadaalad darra ku kooyo lanka kale shaqaalaha cadaalad darra ku kooyo meeli dhamaa cadaalad darra eh wadankii marka natiijada habahaas way waheed ummadii burburaas burburyaa meelaha ka socda marka weyn baa in dib lina qodo shayga problemka ama dhibaatada keentay way waa cadaalad darada wey inta cadaalad daraas lagu saxaw way waa eedin adkaadaas in ummadun maaragtay dhibaatooyin ku bahan inay tan kale way waa in ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka fahmin deji idin sheegi in maaragtay qur-aanka liina qodo ayadaha qur-aanka la iska xukumo diinta la iska xukumo taasina way waxay dee waa ilaahay nafarina meeka dhaqamahayo kii kale oo bini aadan galantiska subsin maka dhaqamahayn marka xigana ma jiraan intana ma jiraan dhaqanka dhex jiraan ummadaasayta way noqon doonta ummado maaragtay intixaalaag badan oo ilaahay subxaanaha wa tacaala qur-aansha ka sheegay bidarka asfali min naar naarta meeli inka hoos yarta yaa galaan munaafiqiinta ku daray waa munaafiqu Een, diinta cabduqaadir maka maka kisa- dhaqamahayo marka cadaalada cadaaladaas oo liin fulina isbaarina mal qaado wal badbaadaas ma cadaalad halin noqdo saasaa arfadan insha cabduqaadir is ero kornay meelo een, maamul magalay jarama lamba meeli haysada taabsaday yo aranta in iska bii horsadaas ero kornay wallahi way arag kore ee ha ka bilow burburkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowti soomaaliya ka dhihi ilaa hadda heer way marahaynay sagaashan iyo kowti heerku hooseetiyaa marahayn meel inku hooseetiyaa ma maanta ummadda marahaysa sababta way wahelan cadaalad daradii iyo yaa way naqatay ti inka sarayta noqot way araga jirtay waqtigaas isbaaro jirtay isbaarada way maran jiray lan walba isu isdifaacay hataa haddii geega ma isdifaaca karto origina ma qaado karto way wahe dadka ma isdifaaca koraan oo maaragta hubkiyo qaadada fadayna ma qaado koraan dowlad difaaca hayta male dowlad dhexe ma haystaan dowlad goboleed ma haystaan dowlad degmo ma haystaan dowlad gobol ma haystaan oday ma haystaan dhalinyaro ma haystaan aqoon-yahan ma haystaan dadkiiba meel inka hooseetiyaa marka marahay saasa aaminsan meel edi hooseetiya wal iska dheh fiigaya lata
way waahee ee way baabuur maaragtay ee, oo- oolid iska daray maaragtay iyo iyo shidaal iska daray meelaasa mara xigta marka way baahanta ummadda in la badbaadiyo dadkii waa baradeen dadkii maaragtay aqoon-yahanadii oo isku aamusayiin way waa walsiin su-aaladoona aakhiro lan hadalkii ku aamusa dulmigun halmaadin hadalna walaa keliya qeyba keliya Ee.
lankii midda kale waa haddii khalad iyo khaladka la saxo khaladka faataxa may ka saxo faataxa may ka saxo karo iyo sabeena kahiriya maka sama khaladka way ka saxmay in sharciga islaamka la fuliyo eedan mahadsantahay sharci kasta isan soo bisaday hataa furi laakiin sharci islaamna ma lahayo sharci kalena ma lahayo marka ummadda wayata ummad maarta runtii eh, laa xaggenan jirna intanan jirna dhibaato weyna jirta iyadaa mahadsanta arrinto markiyo inta maraasa een mayba unbaahantaa marki walwalba een laku hadala dhibkii jara laku hadala een dulduleedada meelakii jaraagna la afteenay mayba unbaahanta hatana intii dadkii een aramoogasay ku gudu jaraan fikir la sii hata arrinta inta unku dhow oo una hal unku helo korna maadaama dagaaladii hana nagadeen deegaankiina maamulka jara maamulkiina isu meelkala injeeda ku mashquulsanya ero korna een hata een una ahaan may bulshada ngudbii korna oo fikrad a sii korna arrintoon hada teegin oo laka xallii kor ama halshe laku helo kora een hasan yasiye
waa Waa koobas hasan.
may arrintaasi ah, may halsheel lagu haleeyahay ee ceediyeed halsheel lagu haleeyahay may arafaday dadku walaalo ee meeliska dileen oo xaaladii shaqaaqad meelo ku teeganta lan walba eh, laga mashquul ku ah lan walba malaaga lii qabiil markii la aquba qabiil lagu malaa beel kasta markii la aquba malaaga lii may arafaday dadka eh, mas-uuliyiintaas ama inta baaqane inay si degdeg ah wada kulmaan si xalliinka diirifaday walaagu marday mahankanaga darfadna ee iyo dhati oo xalli lahaayeen oo arrintan si ee, mar hore wax jiidantay ma wata hore ay wal hata xaq bilawdi ma ah si arrintu hankanaga darfadne ee sanadgeedka dadka diriska ingan walba ah oo maamulada ka samaysadeen oo oo isag bada iyo imis dilaanid dhati oo xad shardi kadan oo kale arrintaas yoona ini intaha galan odayaalka iyo dadka meelahooga dhati dadkaasi xal in xiran oo arrintaas dhamayka la era koro wala dhamayn laakiin odayaal dhaqameeda roogan guddi roogan malaaqi roogan malaaqidaas in dadkaasay marinka baaqan in dadkaasay xal rasmiga ku diiran sidii odaadada hankanada badna kadama lahayn ka diiran taasaan ka baaqan badnay iyadaa mahadsanta cabdiqaadir nuuno yasiye cabdiqaadir haye
wallaahi kulley aan weli erfaday wadankaas weli isku le dad isku af e isku diin e walaal e waa le walaalgee kale iska haysado wal adduunyo laku tabaa waayo walinku helinan adduunyada geek walkeen socdaa ma le weli erfaday walaagi baadiyi ku dhiyi malaagaa le laakiin walaagi beledkaas dhiyi boliiskaas oo kitaabka ilaahay galanta liin bujiga ilaahay ka dhaaradeen oo galanta galladeen oo la dhaariyey gurigaas liin dhiibi yowa eeda leh lamada lan oo isdilaasa ficilka laaway nabadina lamadaasa sheena koraan lamadaas lankii wal dili hooba stationkaasa jeeyo lihire lankii wal laku dili kooye lankii kinhirinyi waaye meelaa fadheeda hobkeel ma dhihi koro malaagi waaye ha ku- ha kaba koro caalamkii intaa dhac galaasi wadaadaday muslimka haayanoo dhaxasyaal gogoloobi weyna si kala liin dhamaayo kor laakiin walaageeka walaali iska dhamaayo dadka iska dhamaayo haysada booliiskaas waaye lanka salabka labaysan labasan waaye oo awoodi ka faanaw oo awoodin ilaahayaa le heliskina ilaahayaa le laakiin ilishay ku kooyi korto laba langaa ku obsade lankoo baa haddaad hindi oo intaas gaansha eh lankoo uloola dhahmare kastay unoo afar qof en una dhan werigooda haysan marka xukunkiisa ka iibsame
halka ha Halka.
noqonayo halka Ah, halka halka waliba halka nabadda ah shacabka isu weelo kor lankii wal dila boliiska shacabka le boliiska badbaadadii le boliiska ha qobado koro boliiska liindiro koro boliis gooni ee la suubii koro oo oo oo andhaxeeyo ummado dhan andhaxeeyo oo gooni ka ee meel olka dhiyi taasaa suubsado korna Maasanta.
maamulka gud- guddi gooni aan suubii koro boliis gooni ee suubii korto Maasanta.
labadii qof isjagaala dhatiyo langalaa waa la suubii koro waayahay laakiin ayl iska dhammaanay Waaye, ilaahay eedi- eedi eedaa mahadsan.
ilaahay naxariisaan eedayadaa Wajidada- mahadsanta mayba ilaahay siinya ugu- ilaahay ugu naxariisa laakiin waliba walaasana un- un isaacna ilaahay ma nasaaw una isaacnoy walaa kuerinla eray ku keerinoy ilaahay nasaxeeyna garab galay Waayahay.
abaarta noo qaade olaada noo qaade jidsaxa inay bilaabmeen laakiin dulma socdaas ma dalamnaakum walaakin kaanu anfusakum yadlumuun ilaahay mana dulmiya una isdulminayo hayn waayahay una isku qaadnoy eedaa mahadsanta mayba siiyay cabdiqaadir abuukor sheeg een gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir daalib halka ma ey halka see laku hele halo cabdiqaadir Ah, bismillahi rahmaani rahiim. Dhegeystayaal. Hello.
haa ka dhegana Ah, bismillahi rahmaani rahiim. Bini aadamka haddii uu dhibaato ka dhiiri fakere ee waahee wal badan ayaa markaasi kamu- kamu naqashooday arrintii dhibka ka dhiig marka fikrado badan oo inta eedinka feedaya lahaa ka jeediyey runtii oo walaalkii xasan hadda sheegay dhibaatada kolleyba telinka bahan ka hore haddii iska dayna maarta inay maarta war ku taabano waxay waahay fudud horta dadka mala- malaaciida oo ugaasyeelka ama suldaanada way ku codsadaan marka hore inay maaragteen ilaahay ku codsadaan oo bulshadooyin ka shaqeeyaan si ilaahay ku cabsaas qofka madii use maaragtay ilaahay ku cabsado yaa hadasheena fule amasheena fule ilaahayna subxaana wataala naxariista ha dejiye marka malaaqiyaalku way unku baaqeen marka hore in iyo bannaanka ha ka baxan way macnaha dhegahayna malaaqiyo fara badan oo mas-uuliyiina oo dad magac leh in geega hanka baxa korno oo xerooyinka dhex jiraan oo xataa guryaashooyinka hooy korno markii lankii walxaal iyo fadowta haddiiba gurga hanka baxa korno oo dadka bulshada aan dhex gala korno marka bulshada ee badbaadiyay ay xaliyeen marka malaaqyaalku way kucob way kocodsadaan in maaragtay infirina wal mishaar ama wal beeso meel kadal ku sheegin war badarkiina ama misgidiina ama baahada inti cimriga isin latiina wal khayrka shaqeeya madii ilaahay subxaanahu watacaala siinskiina mawaayasan wal qof bini aadan siisheen oo dana gaara siin kuwadana war isku dhaafa war ha ka baha badarkiina ama misgidiina ama dadkiina aamina ka dhimada ka baahada ka jirada taasaa ilaahay sigijaal ummadan ka badbaadaasa laakiin lankii manaaqii haay dadka odayaalka nabadoonada marka waynka baaqee in iyo waxa ku baxaan dhibaatooyinka ka jira niskooyan in maaragtay bulshada dib inferian in maaragtay dib u heshiisiin liinqobada ummada koonfur galbeed oo dhan dadka gaar ahaan dhibaatooyinka dhina shirdibusiin liinqobado linisheeno maaragtay qalbishood maaragtay la qaboojiyo islamarkaasna xeerar adag oo bulshada laka badbaadiyo in odayaal dhaqameedyada sheenaan way waxay awoodaa latiin xooda latiin bermisgi latiin qof kale waa inka tugteen qof kale waa inka sugteen dhaqaalaha idinka dhex jira meelihiisan degatiin dhaqaale ka buuxa qof kale inka sugteen bees waraa ka baxa meelihiisan ka xirantiin dadkiin ha dhex gala saasaa rafada iyadaa mahadsanta cabdiqaadir jiif sagaareysiya cabdiqaadir may xalka olaadun hana nagada hayta laku deeri kora ama may xal ang nagada kora
walunahaysan oo unahta gacantaana ka jaran oo kale oo tusaalahan qaado korba jar anagu anbadiyaan meelun hata ka noolna biniaadanka isku dhaaf xayawaanka hata hay-ad un doodasoo la suubiy yani qismu alcadaala wa qismu sharciya yaa meelo ku dareemas yani eyka nyaanyurta shimbirta yani dad xayawaanka hataa mayba leeyina yani ma jir dili korta yani miihaanayi korta yani mayba naftiyoo la ilaaliya biniaadan horta isku dhaafa ka jeeb masalan daraad ma eragahay tusaaladaan qaada si alinta aan uga fiirsadaa ma eragahay madaaniin kore julius nyereri hay tanzania kilamaana calimunya leedahay calimunya oo basfuur iyo camerad qobatay oo macawiista shaatigo leewed two term ya macnaa madawiinigu nagday tanzania afrikaanka naftiyoba yani ma ogta walacda walada walada walada liyaabaso aragaas ogta fiiriyaas nafta baahantaba yani arrintaas naftiya madada fiiri tanzania halay liki dadka dhan siyati afar qabeela ka nool lankoola kaweeri wiya tanzanian bes walangoodo mule dadku dhulka degan rucbiga ka nool muslimiinta e tukudaayan salaadeen beeragan webi gaban wala rucbiga unka noorin yani mayb waa ogta nidaam oo sharci eh oo la ilaaliyo bamaleeb qaba jarni inti gumaysigan koyna mayba dirdaaremey sida oo walaalkii abduqaadir kulli sheegeen dhalinyarada dadka dhan sheegeen una mayba hata era korna ogta contribution oo afka ahayna morally mayba lena nafti oo wal ah laakiin iyogeen is aaminsanaan haddii iyo ku bilaawato agaasinka dadka oo yani leadershipka malaaqide inti iniskooyan dhaqaale aruuriyan eran norway walaan wal shaqeeyo meh maamulku shalay xataa si khaldan haabaka kooy geedka hadduu isrooga inus is casila tahaynka baaqoy naftitiidio yani challenges wubiyan hadduus inis casilaanena yani maxaakiimtii constitutionkii sharciyadii bini-aadanka hay adkaayo antaas er lahay
eedyada uma hadsanta guud ahaan barnaamijkii unan ku doodani dhibaatooyinka kana nagadahay gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya sidii xallinku helo fad iyo weliba kaalanto kuga eedan maamulka guud ahaan barnaamijkaas meelaa ha ku gebagebeeya maybaanka mahadnagay khiyaarto sharafta leh oo ii kula qayb qaadatay barnaamijkan oo una ku hadalaani dagaalada ama olaadaha kuna nagadahayta gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya cabduqaadir abuukor sheeg gudoomiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed ee soomaaliya waana langorodow cabduqaadir daalab mayba roogeyna dalka sweden xasan midey eedan usuna mayba rooge dalka talyaaniga cabduqaadir nuunow eedan ataak usuna mayba kusuganyaa dalka netherland ama holland saasoo kale cabduqaadir emed jiif sagaarey usuna mayba roge dalka sweden guud ahaan dhegaystayaasha mayba lanaa tan i inti marko kale barnaamijkan lumida kuga kulumaana mayba siin lanaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabad ku waara
إذا ما سنت ولا لو هذه Okay.
إذا